Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Puntland ayaa ka qabatay Garowe kullan ku hadlayay caqabadaha masiibooyinka dabiiciga ah ee Puntland Dhiawaa kulankan ayaa waliba ka qaybgalaya bulshada kaabayaasha shalduban oo ku nool magaalada Garowe si fikradohooda ay ka biiriyaan xalalka masiibooyinka Soomaaliya ka dhica gaar ahaan abaaro iyo fatahaado iyo walahi lamid ah Saciid Bashiir Cabdiraxmaan oo ku dareera Wasaaradda Gargaarka Maareynta Masiibooyinka ayaa ku warbiyay kulanka intii uu soo dareeray waxyaabaha fadhiyaan iyo ka qaybgalayaasha kula hadli doona iyo sidii loo wajahi karo xalka masiibooyinka dhica sidii loo heli karo ugu yaraan waana laga diyaar garoobi karaa
saa waa ogsantihiinba kulankii maanta ayaa soo gaaray uu ka hadlayay barnaamijka kasoo kabashada masiibooyinka puntland ka dhaca iyadoo taa laga duulayo ayaa wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka puntland ka go'aansatay inay qabato kulamo iyo tababaro la siiyey bulshada qaybaheeda kala duwan si looga hortago kuliska ama masiibooyinka degdega ah ee puntland ka dhaca barnaamijkan ama kulankan ayaa waxaa laga taageeraya u n d b dhammaan kasoo qabayaashan insha allah ayagana waxaa la jeedayaa in tababarka xaggan maanta ka bilaabaya ay wixii ka faa'iidaan iyo waxyaalaha kale ayagu ay ku daraan Soomaaliya inta badan waliba ku dhiyaya masiibooyin iyo kumid ayiin abaara fatahaado intiyo badan saameeyana nolol malaayiin Soomaaliyeed haato dowladda Soomaaliya iyo maamulada yaan helna walxal ee si ugu yaraan lan ka hortaga dhibaatooyinka ku dhalada waa masiibooyinkaasiya